shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa cabasho ka muujiyey biyo la-aan ka soo wajahday dhanka webiga shabeelle oo ay yaraadeen biyaha uu wado islamarkaana qaraar noqdeen qaar ka mid ah shacabka magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay dhibaatada ay qabaan oo ka dhalatay biyo la-aanta soo food saartay aan taagannahay waa webiga helabardo webigana waad ujeedeen sida hadda u muuqdo inuu jilaal yahay waa dareemayseen laakiin xilli xagaaya lagu jiraa xagaygana saan ma noqon jirin in waxaa lagu yaqaanay uu marna keeno uu marna celiyo laakiinse hadda ma noqonin si aan weligan ku arkin uu hadda noqday biyihiisa ujeediin way isbedeleen qaraar baa galay haddana wuu sii gurayaa oo waxaan u malay doonaa inuu noqon doono sidii uu jilaaladii ahaa jiray dadku kama cabaan ceelashaa la cabaa marka xaalkaas baa lagu sugan yahay dadkii danyarta ahaayo oo webiga ka darsan jiray cidaha tubada maaragtay la isticmaalaan dadku wuu isdul saaran yahay webiga ilaan lama cabi karo biyihii culeys baa imaaday
waxaan dareemaynaa biyo la-aan ba-an webiga waa guraya waxaan dareemaynaa in xagaay la galay webiga waa qaraar biyihii waa dhalo cusba ay noqteen marka saa darteed waa yaabannahay xagaayada sidaan ma noqon jirin hadda ka hor marka laga yimaado cabashada bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa waxaa geesta kale dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaaladaas ay iyaguna qayb ka yihiin dadka ay saamaysay biyola-aanta webiga waxaana caqabadan biyola-aanta webiga ee soo lallaabatay loo aaneynaya biyo xireenno waaweyn oo dowladda etoobiya ku leedahay halka uu biyaha ka keeno webigan oo ay mararka qaar xidhato taas oo culays weyn ku keenta shacabka ku nool goobaha uu maro webigan iyo tacbashada beeraha dalagyada noocyadooda kala duwan oo ay inta badan ku tiirsan yihiin bulshadaasi